haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno cakirnaanta siyaasadda soomaaliya iyo xiisado ka dhashay oo ka oogan magaalada muqdisho waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
waa meel kastoo joogtaan kula soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga maanta oo jimcahana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ee hadda gelaysa weji kaloo cakirneena waxaana xala saqdi dhaxa muqdisho dagaal uu ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidamada ilaalad u ah midooda musharaxiinta midooda musharaxiinta oo hadle waxay sheegeen in lagu soo weeraro hotel ay deganayeen madaxweynayaal hore xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed halka dowladda soomaaliya ay sheegtay ciidamo maleeshiyaada inay soo weerareen fadhiisana ciidamada ammaanku ay ku sugnaayeen sida uu sheegay wasiirka amniga gudaha xukuumadda wakhtigu ka idlaaday haddaba xaggee laga aadaya xaaladan cakirnaanta ee doorashada soomaaliya salka ku haysa iyadoo weli aan heshiis laga gaarin arrinta doorashada soomaaliya barnaamijka faaqidaada ayaan guud ahaan qodobkaas maanta ku eegi doonaa hadduu rabiidmo barnaamijka waxaa igala qaybgelaya wasiirka hore wasaaradda waxbarashada xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo si weyn kaga soo horjeeda baaqashadii banaanbaxa muqdisho ka dhacay iyo dowladda tillaabada ay qaadee la xiriirtay iskahorimaanka muqdisho ka dhacay xildhibaan daahir amiin jeesow oo isagu sheegaya in banaanbaxa ahayd in la fiiriyo marka hore intaanu dhigin ka hor sida uu ku doodayo waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelaya xuseen macalin maxamuud oo si gaar amni kaga faallooda la taliyii hore amni qaranka ee madaxweyne farmaajona soo noqday sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah doctor axmed khayre oo shuruucda caalamiga ee lowga b h d ka diyaarin islamarkaana si dhow ula socday arrinta doorashada iyo xaaladda hadda meeshay marayso dhammaantiin soo dhowaada xildhibaan cabdullahi goodax barre xalay wakti dambe dadka muqdisho rasaasay kusoo tooseen banaanbax ayay mucaaradka wallaamiyeen laakiin mausan dhicin fagaalida jikadaasona meel colaaday noqotay see wax u dhaceen
bismillahi raxmaan raxiim ka qaybgalayaasha barnaamijka iyo dhammaan soomaalida waa salaamaya adigana waa ku salaamaya wixii xalay dhacay runtii wax wanaagsan may ahayn nasiib darro usoo horeeyatay muxuu ahaa geedi socodka siyaasadda soomaaliyeed iyo doorashooyinka ayay ahayd waxay kaloo nasiib darro ku ahayd in ciidanka soomaaliyeed runtii calaamad madow oo ku dhacday ayay ahayd mar hadday ka qayb galeen siyaasadda muxuu ahaa oy qeyb ka noqdeen siyaasadda waa nasiib darro kale oo usoo hoyatay qaranka iyo ciidanka soomaaliyeed cid guulaysatay inkastoo guul ay sheegatay dowladdu ay leedahay waa dadkii waa jibinay waa racdayna waa waxaynay muxuu ahaa haddana guul lama yiraahdo waxaas dad isi soo abaabulay oo inay mudaharaadaan rabo ee amnigooda la sugi waayey amnigood goobtii meel kale maaha goobtii finaamiino loogu duugin wax loogu duugin goobtii ka shaqaynahay in la weeraro oo mataqaanaa dabaadaad iyo wixii loogu talagalay in cadowga lagula dagaalo lagula dagaalo runtii nasiib darro aada u foolxun ayay noqotay taasna waxay dishay doorashadii iyo waanwaantii doorasho ay socotay xalay ayay meeshaas ku dhimatay
aad baad umahadsan tahay xildhibaan daar jeesow cabdulaa goox bar waa maqlaysaa doodiisa walaac weyn uu muujinaa dastuurkii iyo madax banaanida lagu tuntuu leeyahay see waxu dhacan xaggaaga waa mahadsan tahay horta marka ugu horeyso siday wax u dhaceen waxaan filayaa cid maanta si dhab ah u sheegi kartaa ma jiro xalay dagaal baa dhacay dagaalkana laba ciidan oo u dhexeeyey labada ciidan anagu dalkeena de hadda waxaan ogsoonahay halaayid oo ciidama ciidamada dawladda oo muxuu afartaas ciidan ka duwan oo aan ogsoonahay ma jiro mudaharaadka mudaharaad ciidan wata hadduu yahay wax fiican ma aheen waxaase hadda xalka muxuu yahay aan ka abaarno sidaa adigcidda mudaharaadka waday xildhibaan daar way caddayd mucaaradka ee midooda musharaxiinta odayaala hogaaminayay meydiha ka sheegay marka cidda mudaharaadka wada ciidan maysan ahayn way caddayd oo way sheegeen marka hadda cidda mudaharaadka waday hadday mudaharaad ciidan la socdo ay ahaayeen wax kaldana ahayd sababta waa mudaharaadka waa inuu yahay mudaharaad salmiya mudaharaad ciidan aan wadanin mudaharaad aan lagu dhiminaynin mudaharaad dowladda ciid dadkeedii oo soo banbaxay ma ayna xasuuqin dadkeedii oo soo banbaxay ma ayna xasuuqin maba la gaadhinba maanta ay ahayd mudaharaadka inuu dhaco xalay waxa dagaal keenay ayaan hadda aan ii cadeen sababta oo aan aan aan aan ku sifayn karo iima caddo marka waxaan leeyahay wadanka xaalad wadan nugul oo aad iyo aad u jilacsanaan joognaa oo aanan muxuuahay khilaafsa qaadan karin dalkii baadiye dalka ciidanka hadda oo xali dagaalama haddii laba ciidankeeni oo kala jibaanduwi ay ahaataa anigu waxaan leeyahay qalad waaye waxa weeye wadanka nabada lagu soo celiyo xasiloonidaha la soo celiyo muxuu ahay cadow hal cadow aan leenahay cadow aan leenahay waa kan maanta leegi iyo iyo muxuu ahay waa mahadsantahay nabadha lagu soo dabaalan waa mahadsan tahay doctor axmed kayre aad aad ula socotay arrintan iyo arrinta doorashada xaalada taagan maxaa muqdisho ka socda bal dadka u sharax maanta oo jimco ah oo waktinaba hadlayno maxaa soconaya
waa mahadsanta cabdilqaadir khiyaarta kalena waa salaamayaa aniga waxaan rabaa inaan ku bilaabo horta dalka waa dal aada u nugul oo hadda isku dayaya inuu kasoo baxo colaad oo wakti dheer qaadatay waddankaana dowladda hadda inta ay ka taliso meel aada u kooban waayo magaalada muqdisho hadda dhowr kilomitir banaanka haddaa uga baxda dad kale inay ka taliyaana macquula macnaha waxaa la isku dayayaa in dowladdii la xoojiyo nidaamka oo lagu shaqeeyo waddankaana waa waddan dal qaanuun inuu noqdo la rabo qodobka afaraad oo dastuurka waxa uu leeyahay saamaynta oo dastuurka marka shareecada laga taga ugu sarreeya macnaa wax kasta iyo go-aan kasta iyo tallaabo kasta oo dowladda qaadaysana waa inuu asaga waafaqsanaado oo ay hagto macnaha marka mudaharaadku waa waa waa waa waa xaq dastuuri ah qodobka labaatanaad ayaa si fiican u sharaxaya xorriyadda gobolka qodobka sidii tobnaad ayaa sharaxaya marka mudaharaadkan waxay ila tahay talaxumo weyn inay dhacday musharaxiinta madaxweynaha madaxweyneyaasha markay ku dhawaaqeen in mudaharaad la qabto aniga waxay ila tahay tallaabada ugu wanaagsan oo meeshaas ka farreed waxay ahayd dowladdu inay iyaga la fadhiisato la wada hadlo macnaa si ammaana doo loo qabto maxaa la dhihi jiray mudaharaadkaas kabacdina wakti gaaban dhowr saacadooda qaalaheed waa lagu kala tegi lahaa haddii macnaha laakiin waxaa muuqata in hadda la isku dayay magaalada wadooyinkan waa la xiray meeshii lagu qaban lahaa mudaharaadka ciidan aa la geeyey iska hor imaad ayaa dhacay macnaa waxay ila tahay marka inay talaxumo meeshaas ay ka muuqato lana rabo in caqliga iyo xigmadda loo soo noqdo waddanka waa waddan jilicsan ma awoodi karo in nidaam khilaafa iyo iskutaag fara isku taagtaag uu hadda galo macnaha haddaan caqli iyo iyo xigmad la isticmaalina macnaha waa waa meelaha aan joogno wax aada u sahla in dib uu hore ugu ugu dhaco waxaan u baahnay inaan hore u socono
xuseen macalin madaxa hiraal amniga xaggeedan kaa siinaa bal maxay maxay uga dhigaysaa xaaladii amniya markii horeba aan cagaha weyn ku taagnayn soomaaliya
cabdulqaadir waa mahadsan tahay arrintan horta runtii waa sida khiyaartiguna sheegeen waa ayaan darro oo aan de dalkaan uusan u baahnayn qof filib karay ama maskaxdiisa ay soo gelaysay dad dhahaya oo weliba dalkaan madax kasoo noqday oo mudaaharadayna dhahaya in ay culays laga saaro ay u baahdaan inay iyagu ay maaragtay ammaankeeda ay sugtaan kadibna ammaan sugashadii hadda looga dhigay inay dambi noqotay oo ay meeshaasu ay yani habeen saq dhexe waktiga xataa aad aad ka dareemayso uu dagaalku dhacay in uu yahay dagaal isku dhac uusan hayne hawl maaragtay ama howlgal diyaarsan oo cilmiyeysan inuu ahaa in xilligii ay lugtii yaraatay magaaladii oo dhanna ay maaragtay ka seexatay in maaragtay operation la sameeyey howlgal la sameeyey howlgal la sameeyey marka arrintaanu arrin runtii su-aal weyn dul saareysa dadaalkii loogu jiray daldhiska dowlad dhiska iyo ciidan dhiska soomaaliya oo mar walba waayadan dhan lala tacaalayay oo ahayd ciidan noocee ah ayaa xalaal nooc u noqon karaa ciidanka hadda oo howlahan hadda sanadihii u dambeysay oo amber maxamed cabdullaahi farmaajo ka shaqaynayey ka hoos shaqaynaya ama ama hoos imaanaya maamulka madaxweyne ha ciidankaasi ciidankii ay soomaalidu madax ku heysay maaha ciidanka ay soomaalidu madax ka heysay waxay waaye ciidan dastuurku in uu u dhaarta oo aanan qof u dhaaranin oo aanan howlaha siyaasadda aada uga fog ciidanka hadda la abaabulayo ama dhisan xoog xoog ma dhisna laakiin intaa yartaa hadda abaabulan waxay ku dhisan yihiin ciidankii oo dalkan dumiyey qaabkay u dhisnaayeen oo ah inay qof u adeegaan marka arrintaas ayaa naxariis ugu weyn hadda oo aniga xaggayga iga muuqata meesha ayay noqonaysaa oo oo nagu celin karta waxyaabihii dee qoladii horeete bashay xildhibaan daahir dadku inay banaan baxaan oy banaanka yimaadaan oo oy dareenkooda muujiyaan dastuurkaa sheegaya daban aan ka nimaana ciidamada iyo sida ku socdaa laakiin walaaca la qabee doorashada iyo dib u dhaca iyo daruufaha isfaham darro dadku inay muujiyaan xaq muu leeyihiin xaq bay uleeyihiin dadka inay mudaharaadaan maxaa loo diiday mudaharaadka yaa yaaba diidiba maanta ay ahayd waxa oo mudaharaadka lagu baaqay anigu waxaa isku baaqday iyo waxa dagaal unbaa dhacayaan xalika aan ka war helnay cid diiday oo inay soo banaan baxaan diiday dadkaas anigu ma ogsoon waxaa keliya muhiimka waxa weeye in dalkan waa dal nagu leh aanan kala ciidamaynin oo aan la siyaasadaynin oo mudaharaadka mudaharaadka shacabka ay dhiibanayeen aanan aan isaga ruuxiisa la siyaasadaynin oo dadkii saliimka maskax saliima oo iilka soo goda ay ku mudaharaadaan dadka musharaxiinta odayaasha musharaxiinta ah ee hadda xilka muxuuha musharaxnimada u taagan anigu kuma ogsooni ciidamo iiga ka amar qaato oo gooni ah kuma aan ogsooni waxa dagaalami oo hadda aad weydiinaysaana waa laba ciidan marka arrintaas waxaa la rabaa dagaalka dagaal hal dhinaca kale maahene labada ciidan oo xal dagaalatay ayaa la rabaa difayn in laga bixiyo oo la safiro ciidamada dee kala amar qaataan haddii muxuu ahay ciidamada mudaharaad mudaharaadka mudaharaad ciidamaysan ou yahay hade dalkeena waan ognahay wuxuu yahay waa dal nugul waa dal dacbaana waa dal aan aan rabnay inaan soo celino amnigiisa iyo kala dambeynta wax lagu laisku khilaafsanyahay doorashaad ay tahay waktigeeda aan dhexay waxa weeye dastuurka qodobka lixdanaad ee wax laga bedelay ee madaxweynenii hore ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga ruuxiisa uu soo jeediyey qodobkii labaatanaad uu soo jeediyey sharcigii lamar labaatan uu soo jeediyey oo baarlamaankii hadda jooga wax ka sii bedelay oo hay-adan hay-ad soo muxuu ahay lasoo doortaya bedeli kartaa kaasaa ay tahay in la ixtiraamo ee dalka dawlad la-aanaa ka jirta alalala hadii la yidhaahdo dalku waa burbura haddii burburna cid ay uroon tahay mala ninka maanta ciidan badan haysto oo rabo inuu dagaalamo iyo kii ciidan haysto iyo kii aan waxbaba haysanin dalkan inas burburo ciday dan ugu jirto mala marka waa inaan xal raadinaa hay-adda hay-adda muxuu ahay sharci dejinta waa dalkan dal baarlamaani waa dal burburi karo oo hay-adinkii burburi karaan maha baarlamaanka waa inuu shaqadiisa qabsada muxuu qabanaa baarlamaanka
hadde waxaa la rabaa asaga inuu go-aan soo saaro inuu asaga wax soo saarna loo baahina
xildhibaan daahir si kooban aan ku weydiiyo in ciidamada amniga oo siyaasadda ku milmaan walaaq ma ku haysaa aad iyo aad ay walaac igu haysaa nuuc kastaba nuuc kastaba in ay ciidamadeena siyaasad ku milmaan aad ay murug igu haysaa oo muxuu ahay ulisi daruu tahay laakiin laakiin aan fiirino yaa u qaabilsan amniga inay sugaan yaa u qaabilsan ilan dagaalka dagaal hal dhinaca ma ahayn ilaankadanoomarku waray dagaalka dagaal hal dhinaca ma ahayn dagaal oo laba ciidan u dagaalo waayo labadaa ciidan yaa kala leh
cabdullahi goodax dagaala dhacay waxaa laisku hayna waa arrintii doorashada xaggee laga aadaa meeshan
waa mahadsantahay runtii waa fiican wanaagsan muxuu ahaa meesha laga aadayo horta waxaa fiican inaan isla qaadano isla fahmno ummadda soomaaliyeed ay fahamto waa waanti doorasho lagu qabanayay oo hadda ay u dambeysay baldhawo halkaasi ku dhimatay xalay ku dhimatay farmaajo haddii uu u haysto inuu limin gaarayne anu waxaan aaminsanaha xalay ayaa mustaqbalkii siyaasadeed dhintay meesha marka laga aadayo meeshaas waxa waaye waa in gacan saddexaad ay soo gashaa meesha ma ma muuqato doorasho sida hadda loo qabanqaabinayo intii loo qabanqaabiyo la dhamaystiro meeshaas xildhibaano ka soo baxayaan aniga iima muuqato xalay meeshaas ku dhimatay arrintaas mana u malaynayo inay inay xitaa isku imaan doonaan iska dhaaf wax kale inay ka hadlaan arrintaas marka anigu waxaan qabaa anigu waxaan qabaa waan kusoo laabanaa halka xildhibaan doctor khayre waxa la isku hayo dabcan waa waa doorashadii soomaaliya waxayna wayna wayna sii xumaanaysaa xaaladda marka xagee laga aadaa meeshan
horta aniga waxaa isleeyahay markii la yidhaahdo haraas iyo maqasho oo noqdo oo la qabanayo guryaha markii korontada la gelinayo waxaa la sameeyaa noofta fiinta lagu xiraa oo haddii koronto badano soo gasho oo guriga soo gasho uusan u guban gurigu wuu isdamiyaa marka biyuuskaasaa damiya ani waxay ila tahay mudaharaadyada oo nabadda ah iyo nidaamkan xoriiso qowlka iyo maanaa wadamada dimuqraadiyada kaabkaasi u shaqeeya maanaa inta khilaaf iyo gacanta hadal imaan lahaa waa la wada hadlaa afkaa laga hadlaa dadka dareenkooda waxay ku muujiyaan mudaharaadyadaas iyo qaabkaas haddii la diido oo mudaharaadyadii la waayana ana cabsi waxaa imaan karta in in dad kale iyo qaabab kale ay wax isticmaalaan ani waxay ila tahay soomaaliya hadda ilaa labadii kun markii dowladda carta lasoo dhisay ilaa hadda nidaam fiican ayaa waxaa ku socday waxyaalo marmar dagaalo iyo dhib waa soo dhex galeen laakiin waxaa socotay ilaa dhowrkii sanaba afartii sano mar inta doorasho la qabto awoodda laisku wareejiyo haddii marka madaxweynaha markaas jooga u guulaystana lagu taageero oo inta badan hadda sidii dhacdayna macnaha awooddiisi nabada lagu kala wareego ani waxay ila tahay halka xalo hadda ii muuqda waxay tahay in laga wada shaqeeyo doorasho laysla ogol yahay oo laysla ogol yahay in in la galo oo laysla galo doorasho oo laysla wada ogol yahay macnaha inaysan qofna dan ugu jirin meeshan in hadda oo oo maxaa la yidhaahdaa xoog ama laisku muquuniyo ama wax qorshe saasa lala yimaado in laisku tanaasulo oo lawada hadlo nidaam doorasho laisla ogol yahay la qabto sida ugu dhaqsaha badan waddankaana uu horey u socdo macnaa haddii nidaamka nabadda iyo qaabkan uu socon waa hadal hadda madaxweyne oo sheekh shariif uu maanta dhahayay xaqiiqada macnaha waa in miisaan weyn la saaro hadal culus waaye oo in lagu caqli qaato la rabo oo ahaa magaaladan hubna waa yeelaa dhalinyarana waa joogtaa laakiin ma rabno inaa isticmaalno macnaha balaayada waa la kicin karaa waa sahlan tahay laakiin hadhowta in la dembiyaa adkaanaya marka ani waxay ila tahay hadda weli faraha kama bixin macna hala wada hadlo nidaamka doorashada ha laysaga yimaado go-aan ha laga gaaro ha la bilaabo waddankana kaka hore loogu wado xuseen macalin amnigaan usoo laabto rasaasaa weli dhacaysa magaalo waa magaalo colaadeed waxa laga hadlayna waa arrintii doorashada marka see iskula jaan qaadi kartaa in doorashadana laga wada hadlo xaalada amnineysaan ahaato
walahi ni cabdilqaadir waxaan isleeyahay waa kala horeysaa hawshu hadda doorasho laga dhigama joogo waa xaaladan xaalad emergency ah oo dadkii iyo dalkii jiritaankiisa lahadlaayo xabadaha iyo duldhacayo dagaal oosha qofkiga ka socda marka arrimahaas iyadoo aan dee yani arrinta meeshii dadku isku raacsanayeen oo inuu dastuurku dadku hagaariyo lagu soo noqonin yani doorasho iyo xilligeeda hadda lala joogo waa ayaan daro boorka agtiisaan deganahay masaasa waxay u socotaa si aan caadi ahayn inaan maqlaysaan aan kuyaba marka arrinta cabdiqaadir way dhaaftay doorasho maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la rabaa in uu xalay ilaa maanta waxyaabaha sanadkaa uu sameeyey in uu sida ugu degdegta badan uu uga noqdo kana soo noqdo dadkana yacni nabadgelyadoodii iyo kalsoonidii dowladnimada lagu qabay uu soo celiyo haddii intaas ay dhici weyso anigu doorasho uga jeedo dan nabadana uga jeedo
xildhibaan daahir rasaasta dhacaysa waan maqlaynaa meel kasoo joogno waxa laga hadlayna waa arrintii doorashada marka halka degdega muxuu noqon karaa way kala horeysaa baa la aaminsan yahay degdega wuxuu noqon karaa in xabadda la joojiyo dalkan oo jilacsan oo aan iskuwada raacnay intayna hadda meesha ku wada hadlayna aan iskuwada raacnay in loo turo inaan la bara kicinin dadka masaakiinta iyo dadka bermageydada inaan la bara kicinin dadkan inaanan loo celinin meeshii ay ka yimaadeen dadkan walaalo waaye waxa dhacayo oo dhan wax siyaasad adiga dawladda kamid ah xildhibaan xildhibaan daahir dawladdaad kamid tahay dadku shacabka sida adigu marka rasaasa la joojiyo
annaga baarlamaan ahaan dawlad ahaan baarlamaan ahaan inta hadda meesha ugula jirto kadib oo dawladda waaye intaan muxuu ahay markii haddii hay-adaha sharci dejinta aad ka hadlayseen cabdullaahi iyo anigaba waa kamidaan nahay marka waxaa la rabaa baarlamaanka soomaaliyeed jaanis ha la siiyo isagaa aqal gaaraayo isagaa go-aanyo kasoo laakiin rasaastaa dhacayso xildhibaan daahir dadaa dhimanaya rasaastaa dhacayso dadaa barakacayso fir asaa doorashadii mudaynaaye asaa doorashadii xalkeeda raadinaaye sharciga qodobka afartan iyo toddobaad ayaa tilmaamaya si doorasho iyo cidda xaq u leh inay shuruucdeeda iyo ay samayso haddii wax laisku qabsaday taagtaaga ay taas tahay markii hore ayaa kaadii jidkeeda gafta la noqday oo aan muxuu ahay dadaana shaqo ku leheen farta laga saaray waxaan ka codsanayaa xabadda in la joojiyo in loo turo hooyada dhibaataysan loo turo in laga warsuga baarlamaanka soomaaliya xildhibaan abdullahi goedax barre dhabbihii doorashada dabaan isha ku wada haynaa daruufaha dhacaya iyo tan amnigana waa xaalad soo korortay doorasho ma la aadi karaa hadda
ha waa mahadsan tahay waa la aadi karaa doorasho laakiin doorasho waxaa la aadayaa baarlamaankan hadda jiro inuu doorto madaxweynaha sababta waxa waaye waxa waxaanoo dhiba iyo waxaanoo rafaada ama gabadha ama dalgeynadha ama muxuu ahaa maamul goboleedyo wax diidandha ama muxuu ahaa waqooyi iyo mataqaanaa kufsiga lagu hayo waxaasoo dhan waxay u dhacayaan kufsiga madaxweynaha marka si qaskan aan loogu sii socon xalku wuxuu ku jiraa in baarlamaanka hadda jiro uu doorto madaxweynaha oo dadkan yani baarlamaanku inuu intuu yimaado muxuu ahaa soo saaro muxuu ahaa waktiga muxuu ahaa cambaynku bilaabanayo iyo waktiga doorashada madaxweynuhu dhacayso iyo waktiga muxuu ahaa ajiirada la qaadanayo xalka rasmiga oo aan aan muxuu ahaa cidlo isku haysan doonin kaas wey in maanta la yidhaahdo doorashada aan muxuu ahaa badbaadinno aan ka shaqayno ayadoo xabad saas u dhacayso macquulna ma ah xalku wuxuu ku jiraa in baarlamaanku uu doorto madaxweynaha baarlamaan waan leenahay baarlamaankeenu waa fadhidaa muxuu ahaa sida uu muujiyey muxuu ahaa farmaajo kalsooni uu ku qabaa oo wax sidaas usoo khudbeeyey oo wax usoo sheegay oo yiray aniga gacantan taagay wax aan qaban karo oo dambe ma jirto gacantan ka taagay marka baarlamaanka ayay hawshu ay u taallaa middan baydhawaa kasoo dhex gashay oo oo qoladan beesha maxaad yiraahdo internationals ay aada u dareynayeen tiina waad aragtaa way dhimatay xalku waxa waaye in in baarlamaankan uu doorasho sameeyo xildhibaan daahir ma ku jiraa xalka inaad adigu sii joogtaan mahadsanta waa mahadsantahay optionada baarlamaanka muxuu ahay waa badan yihiin inuu isaga wax doorto keliya maaha option optionno badan baa jiro oo kale waxaad yeelaysaa marka anigu waxa keliya hadda ummadda ugu hersan waxaa weeye in baarlamaanka soomaaliyeed xalka uu raadiya waxaa kasii muhiimsan optionada noo sheeg xildhibaan daahir dee dad dad baa dad baa dhimanaya si xal loo helo optionada noo sheeg meel lagu sheegaa jirto meesha lagu sheegaayo baarlamaanka dhexdiisa waaye baarlamaanka dhexdiisaan ka sheegi doonaa optionada badan laakiin
dadka soomaalida matishaa ku dhegaysanaya xildhibaan daahir kaseeyo muhiimka waxaa weeye xildhibaan in la daahir joojiyo dagaalada socdo hadda socdo in la joojiyo xildhibaan daahir dib loo noqonin in shacabka soomaaliyeed u furan waa baarlamaankooda baarlamaankoodana waa baarlamaan lagu kalsoonaan karo inay muxuu ahay ay ku kalsoonaadaan xabadana ay joojiyaan
xalaa u baahannahay dadka dadka ku dhegaysanaya ee aad matashe soomaaliyeed xal inaan helnaan u baahannahay viyooda lagaa dhegaysana marka xalalku maxaa kamid ah uu sheegay cabdullahi gooda wuxuu yiri baarlamaankan ha soo doortaano madaxweyne iyo iyo dabcan iyo iyo iyo dadkii lasoo dooranaya marka xalku muxuu yahay noo sheeg waa hadda waa kuu sheegay optionada waa badan yihiin Maxaa ka mid ah?
baarlamaanka dhexdiisa baarlamaanka dhexdiisaana ka sheegaya wax hadda aan aan idaacad ka sheega muhiim ma muhiim ma aha inaan waxbaad idaacad ka garanaysaa.
sheego, way waxba xiisad ku waxbaad kaa garanaysaa xildhibaan daahir maya baarlamaanka dhexdiisaa laga sheegaya baarlamaanka dhexdiisaa laga sheegaya idaacadaha u- idaacadaha uguma sheego baarlamaanka wixii eh, muxuu ahaye, shaqada uu qabanayo Eh, waxaan ka sheegaa golaha baarlamaankaan ka sheegaya ama ha liiga diida ama ha liiga ogolaa laakiin walaalkay waa mid la sheego option kamid a optionada wada golaha shacabka waxaa lagay qabsoodi maahan ee, ee, waana dembi in la qariyo dadka aad ku matashaan ee, inayna maqlaan dadku xaqa u leeyihiin xuseen macalin aan gudba xuseen xagee laga aadaya xaaladan cakiran fursadaha kale yaalle la aadi kara maxay yihiin xalku miyo aniga waxay iila muuqataa xaaladda hadda la marayo xal kale uma jeedno aanan ahayn in
maxamed cabdullaahi farmaajo in uu xilligiisuna waa dhimaaday inuu kursiga baneeyo dadka soomaalidaana ay isugu yimaadaan in ay arrimahooda ka tashadaan wuu ku fashilmay afar sano kadib xilligiisoo dhamaaday in magaalada muqdisho ay caasimadii ay dagaalo ka socdaan arrintaas waa arrin maaragtay sawir nagu filan la siiyey waayo meel ka sokaysa oo dadku hadda aniga aan ujeedo aqbali karaana ma jirto marka inuu maxamed cabdullaahi farmaajo uu sida ugu dhaksaha badan xilka u wareejiyo ciddii xildhibaanaha meesha ugula jira oo dib wareejinayo laakiin aniga hadda hadda wax igu soo dhacayo majeeda cabdullahi maxamed cabdullaahi farmaajo magaaladan weli madaxweyne kasii ah inay magaaladan caadi kusoo noqoto waan gartay xildhibaan daahir gebagabadii aan joognaa dabcan taalada ujeedina xuseen waa mid aska ku gaara waa mid asaga ku gaara laakiin xaal ba u arkaa maxay kula taadiga waa mahadsantahay doctor xuseen waa mahadsan yahay anigu ma qabo walaxaa fashilmay in la yidhaahdo waxa baa fashilmay waxa waaye meelaan loo noqonin wa wax ma fashilmine wixii naga halaysan aan samaysano wixii naga qaldan aan saxano dagaalka socdana hala daahir fashilka ka weyn in in in in in dagaal dhaco oo sababta dagaalkuna doorasho tahay maxay taha oo sugayda hadda doorashada fiir baydadaa la tegay hadda qodobadii ugu dambeeyey waa lagu soo heshiiyey doorashada ciddii dalmalaha doorashada soomaaliya inay doorasho gasho waa lama huraan erayga fashilkan daba jooga xildhibaan daahir fashilka kale damena sugayda muxuu yahay maxaa fashilma hadday mar doorasho xabada dhacayso
xabadda dhacaysa hala joojiyo xabad xal ma aha xabad xal ma aha xabadda dhacaysa qalad waaye qaladka hala joojiyo cabdilqaadir waan kusoo noqon karaa haye
cabdilqaadirow xildhibaanku waa mahadsan yahay laakiin arrinka hadda waxaa soomaaliya waxaan malaynaa lifestyle jirta hadda xabadda waxay ku bilaabatay musharaxiinta inta soo hartay oo jidkii raboorka dad boorarada fugata ayaa xabad hadda lagu soo lasay magaca xildhibaanku meesha waxa uu ka hadlaayo kama garanayo waan gartay maxaa haray ma garanayo
waxaa here waxaa here waxaa here waa wada hadlaynaa baarlamaankiyaa fadhiisanaaye doctor xuseen dadka guryahooda ha ku noqdaano wixii qaldan markaas fiiri jeel gudaa dhexdiisa waxala lagama qabto waxaan hadda dhacaayo si aan u baarno oo aan xildhibaanadoodii aan hayano aan u go-aan gaarno dadka guryahooda ha joogaana
baydhabaad kusoo olalisay labadii maalmood ee madaxweynuhu qabtana maantay ku eg tahay sideed iyo tobanka sagaal iyo tobanka marka baydhabana hadda miiska ma saara soo maadaahir haddii haddii wixii baydhabo ay wax kasoo bixi waayaan marjaxa waa baarlamaanka hore ogow dalkan baarlamaan uu leeyahay baarlamaanka ayaa go-aan gaaraya aad halii fahmo baarlamaankaa go-aan gaaraya yaasin wiil naga dhimanaya gabar naga dhaawacmay guryaha hala jooga baarlamaanka soomaaliyeed wakti hala siiyo
xildhibaanada bar waan soo gebagabayna xaggaaga xalka ugu dambeeya
xalka xalka waa in baarlamaankan hawshan uu gacanta la soo galo si uu gacantu la soo galo madaxweynaha ninka hadda madaxweynimadiisu dhamaatay wuu sahli karaa nooca uu ku sahli karo waxa waaye inuu istiqaalo keeno guddoomiyaha baarlamaanka ayaa datuur ku faraya in muxuu ahaa xilkaas uu la wareego kadibna baarlamaanku inuu doorasho galo dowladdaas la dhisi doono madaxweynaha soo bixi doono dowladda u dhisi doonana ay baarlamaankan u dirto in uu iyadoo aan farqaadisaysan doorasho baarlamaan la galo aniga xalka in baarlamaankan joogo oo guddoonku jooga iyadu nafteeda soo soo heela waktu ka dhamaada kamid maaha maya kama mid aha baarlamaanka iyada meesha dadka lagu khaldo waa meeshaas madaxweynaha xafiiskiisu hay-ad ma aha madaxweynaha xafiiskiisu waa qof laakiin hay-ad waxaa la yidhahdaa waa xukuumadda waa waa garsoorka waa muxuu ahaa baarlamaanka marka baarlamaankan waddankan waa barlamentarian mar walba waa inuu baarlamaan fadhiyo jiraa doorasho xukuumadda inay qabanqaabiso ayaa laga rabaa doorashadii way ku fasilmeen inay qalantaariyaan waa caddahay xalaa u dambaysa xabadaa ka dhacday marka meesha looga gudbaayo waa in hadduu ninkaas si saalixa u fikiraayo waddankan inuusan madax ka-aan doonin waa u caddahay inuu waddanka badbaadiyo oo sidii kuwii ka horreeyay aysan adduunyo u kharibin uusan u kharibin oo xilka ku wareejiyo guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaankana markaas uu abaabulo in baarlamaanku wax doorto oo mataqaanaa taas ayaa xalku ku jira haddii la gafo waa fursada u dambaysay oo oo haddii la gafo laga caadayo wixii daraa ee isdhiinsin walki marka taas maba gafi karno taxanihii dheeraha uu soo taxay taasaan tanaasuga tanaasuga u baxshay laakiin failurkaygi kaa taha iyo failurkaygi kaa taha inuu dayaceed saaqadnimada uu sameeyey marka waxa waaye taxanihii muxuu ah fashilkiisa yaanan ku khatimin in baarlamaankuna uu awoodi waayo
xuseen macali maxamuud alsiina xusen si hay-adaha amnigu ay madax banaani u helaan hay-adaha dastuuriga inaysan ugu milmina kale sidee lagu heli karaa si cilmi looga barto in aan mar dambe aysan dhicin ama aysan dhicinba in ciidamada ay mararka qaar ay siyaasadda ku milmaan waa mahadsan tahay runtii dee waa arrinta ugu muhiimsan daldhibka dalka oo mar walbeeto dadku ay laga hadlo waxyaabaha ay dadku mar walba jecel yihiin oo ishooda kusoo dhacda waa ciidan dalku leeyahay waana muhiim ciidan dibadda ka ilaaliya ciidan gudaha maaragtay amniga ka ilaaliya laakiin ciidankaasi haddii uusan ciidan dastuurka ka amar qaato uusan ahayn oo ciidan shaksi ka amar qaato uu noqdo ciidan maaha waa maleeshiyaad magacay ku addoon yihiin inuu shaanka wato iyo inuu dhar qurxan wato iyo muhiim maaha ciidanku waa inuu noqdo ciidan dastuurka fiirinayo markii uu amara qaadanayo haddii uusan ahayn waa maleeshiyaad meeshaas waa meesha ay soomaaliya dowladaheedii isu soo heshegay ay mar walbeeto igsanayeen kuna fashilmayeen marka hadda ciidankan hadda aan hadda annaga ciidan ugu yeerno ciidan dastuuri ah lama dhigi karo markaas uma jeedno hadda dhegaheenna wax ku dhacaya amaro dastuuri ah ma marka meeshaas waa meesha sarta ka quraysan tahay soomaaliduna waa inay ogaato ciidan waxa loogu yeero haddii uusan dastuur ka amar qaadanaynin ciidan ma aha meeshaas waaye dowlad kastoo hadda falaan doonta inaan yani arrinta ciidan dhibka aanan lala doodin oo lala cadoonin oo weyqado ciidan maanta waxa dhacayo kalena samayn karin lixdan iyo sagaalkii degigii dhacayna aan isan dhici karin meeshaas waa meesha dowladnimada soomaaliya ka bilaaban karta xildhibaan daahir fursadda xaggaa ugu dambeysa waxaan waxaan ilaah ka baryaynaa in rasaatu joogsato oo dadku deganaansho helaan marka halku muxuu kuleeyahay si doorasho loo aado halkan toos u abaaraya horta marka ugu horeyso madaxweyneyaashii hore iyo musharaxiinta madaxweyneyaalka waxaan ka codsanaya hadda waa codsi aan u dirayo inay dhahaana dadka guryahooda ha joogaan ilaa aanu arrintan xalkeeda aan baarno haddaan nahay baarlamaankii ee dadkaas matalayo ko marka ugu horeyso waa inay baaqaas musharaxiinta uu ka yimaada labo waxaa kale oo aan rabaa waxa weye inaana ciidankeena aan damage garaynin sababtoo masar markii uu ka dhacay taxsiirka muxuu ah mudaaraadkii weynaa xisni waarig lagu ridayo markuu ka dhacay kala ceyrin waxaa kala ceyrinayay waxay ahaayeen ciidankood maalinna lama dhihin ciidankan dastuuri maaha lama dhihin marka yaan ciidankeena annaga naaqasinin oo aan sababta ka qaadin oo yaan cagcaganin waa ciidan qaran waa waxa weeye amar la fariyay haddii ay gudinayeen ay gudinayeen laakiin midda ugu habboon waxaa weeye askariyo adna ha dilin wiilka oo oo muxuu ahay walaalka oo shibilka oo muxuu ahay mudaaranaan samaynayay adigana adi wiilyow adigana qori ha soo qaadana waxaa la mudaaraa qalin leey ah qalinkaaga adoo wata adoo boorkaada kor u taagayo waayo waxaan ugu ogolyaa war waxa halkaa waa naqaanaa dalkan tabarta yar layaan burburin madaxweyneyaashii hore iyo dhammaan guud ahaan musharaxiintan waxaan ka codsanayaa inay dadku u sheegaan in dad guryahooda ay ku laabtaan oo aan iska dabuureed iyo luuq kalaabasho iyo midna aan la samayn wax ka weynaa dhacay xabadaa laisku riday xabadaa dhacday arrintaasna baarlamaanka iyo iyo hay-adaha dawliga inay baaraanay u baahan yihiin dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin barnaamijkii faaqidaada ayaan intaas kusoo koobayaa oo aan ku eegayna bal muqdisho oo rasaas ay ka dhacayso barnaamijka waxaa igala qaybgelayay xildhibaan daahir amiin jeso xildhibaan cabdullaahi goodax barre iyo xuseen macali maxamuud oo amni ka faallooda iyo doctor ahma khayre oo mar dhaxe barnaamijka uu qadka ka go-ay laakiin qaybtii koowaad barnaamijka nagala qaybgelayay intaan kulmi doona barnaamijka lamid a waa bahdi faaqidaada toddobaadku ay lehay nabadi
aada buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay